taariikhdii koowaad cutubka shanaad oo kuwaanuna waa wiilashii ruubeen kaasoo ahaa curadkii israa'iil laakiinse isagu wuxuu nijaaseeyey gogashii aabbihiis oo sidaas daraaddeed curadnimadiisii waxaa la siiyey wiilashii yuusuf ina israa'iil oo abtiriskiisiina laguma tirin xagga curadnimadiisii yahuudaah walaalihiis wuu ka xoog badnaa oo isaga xaggiisuu amiirku ka yimid laakiinse curadnimada waxaa iska lahaa yuusuf oo wiilashii ruubeen oo ahaa curadkii israa'iil waxay ahaayeen xanoog iyo faluu iyo xesroon iyo karmii farcankii yo'eelna wuxuu ahaa shemacyaah oo dhalay juuj oo isna dhalay shamcii oo isna dhalay miikaah oo isna dhalay re'aayaah oo isna dhalay bacal oo isna dhalay be'eraah oo ahaa kii boqorkii ashuur oo tiglaag filneser la odhan jiray oo maxaabiis ahaanta u kaxaystay oo isna wuxuu ahaa amiirkii reer ruubeen oo qolooyinkii walaalihiis ahaa markii abtiriskii dhalashadooda la tiriyey waxay ahaayeen duqii iyo cii'eel iyo sakariyah iyo beelac oo ahaa ina caasaas ina sheemac oo ahaa ina yo'eel oo degganaan jiray carooceer iyo xataa tan iyo nebo iyo bacal mecoon oo xagga barina wuxuu degganaan jiray tan iyo xataa meesha laga galo cidlada markii laga soo bilaabo webi yufraad maxaa yeelay xoolahoodii ayaa ku tarmay dalkii galicaad oo wakhtigii saa'uul ayay la dagaalameen reer hagri'iim oo iyaga gacantooda ku baaba'ay oo iyana waxay degeen teendhooyinkoodii ku dhex yiil dalkii galicaad bari ka xigay oo dhan oo waxaa meel iyaga ka soo hor jeedda oo ah dalka baashaan iyo tan iyo salkaah degganaa wiilashii gaad kuwaasoo ahaa yo'eel oo madax ahaa iyo shaafaam oo ahaa kii labaad iyo yacnay iyo shaafaad waxay wada joogeen baashaan oo walaalahood oo ay isku reer ahaayeen waxay ahaayeen mikaa'eel iyo meshulaam iyo shebac iyo yoray iyo yackaam iyo siica iyo ceeber oo waxay ahaayeen toddoba oo kuwaanuna waxay ahaayeen wiilashii abixayil ina xuuri oo ahaa ina yaaroo'ax oo ahaa ina galicaad oo ahaa ina mikaa'eel oo ahaa ina yeshiishaay oo ahaa ina yaxdoo oo ahaa ina buus axii ina cabdi'eel oo ahaa ina guuni madax buu u ahaa reerahoodii oo waxay degganaayeen galicaad oo baashaan ku tiil iyo magaalooyinkeedii iyo shaaroon agagaarkeedii oo dhan iyo tan iyo sohdintooda meesha ugu fog oo kuwan oo dhan abtiriskooda waxaa la tiriyey wakhtigii yotaam oo boqorkii dalka yahuudaah ahaa iyo wakhtigii yaraamcaam oo boqorkii dalka israa'iil ahaa oo reer ruubeen iyo reer gaad iyo qabiilkii reer manaseh barkiis raggoodii xoogga lahaa oo awoodda u lahaa inay gaashaan iyo seef qaadaan iyo inay qaansooyin ganaan oo dagaalyahannada ahaa waxay ahaayeen afar iyo afartan kun iyo toddoba boqol iyo lixdan nin oo wada awooda inay dagaal u baxaan oo iyagu waxay la dagaalameen reer hagri'iim iyo reer yatuur iyo reer naafiish iyo reer naadaab oo iyagiina waa looga hiiliyey markaasaa reer hagri'iim waxaa la soo geliyey gacantoodii iyagii iyo kuwii kale oo la jiray oo dhanba waayo intay dagaalka ku jireen ayay ilaah u qayshadeen wuuna aqbalay maxaa yeelay isagay isku halleeyeen oo waxay iyagii ka dhaceen xoolahoodii kuwaasoo ahaa geel ah konton kun iyo ido ah laba boqol iyo konton kun iyo dameero ah laba kun iyo dad tiradiisu tahay boqol qof oo qaar badan baa laga laayay maxaa yeelay dagaalku wuxuu ka yimid xag ilaah oo meeshoodii bayna degeen tan iyo waagii maxaabiisnimada oo qabiilkii reer manaseh barkoodna dalkay degeen oo waxay ku kordheen tan iyo baashaan iyo ilaa bacal xermoon iyo tan iyo saniir iyo ilaa buur xermoon oo kuwii reerahooda madaxda u ahaana waxay ahaayeen ceefer iyo yashcii iyo eli'eel iyo casri'eel iyo yeremyaah iyo hoodowyaah iyo yaxdi'eel oo intaasu waxay wada ahaayeen rag xoog badan oo magac leh oo reerahooda madax u ah oo iyagu waxay ku xadgudbeen ilaahii awoowayaashood oo sidii naag ninkeedii ka dhilowday ayay raaceen ilaahyadii dadkii dalka degganaa oo ilaah hortooda ku baabi'iyey oo markaasaa ilaah wuxuu kiciyey boqorkii ashuur ee fuul ahaa kaasoo ahaa boqorkii ashuur oo tilgaad filneesar ahaa oo isna iyagii buu kaxaystay xataa reer rubeen iyo reer gaad iyo qabiilkii reer manaseh barkiis oo wuxuu iyagii geeyey xaalax iyo xaaboor iyo haaraah iyo tan iyo webiga goosaan oo halkaasay joogaan ilaa maantadan